jamaal waa mahadsan tahay maanta waa maalintii saddexaad oo uu dagaalka soconayo xaafadda holwadaaga ee magaalada beledweyne dagaalka ayaa waxa uu geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac kii u dambeeyey shalay waxaa ku dhintay ilaa sideed qof maalintii ka horreysa waxaa ku dhimatay laba qof tirada dhimashada inta lahayo waa ilaa toban maanta xaqiiq lama hayo laakiin weli waxbaa dhacayo oo dagaalkii ugu socdaa waxaa jirta baaqiyo loo jeedinayo dhinacyada dagaalamaya inkastoo aanan faragelin toosa lagu sameyn marka xaaladda runtii magaalada xilligan waa xaalad dagaal marka xuseen dhinacyadan dagaalamaya ilaayo hadda waxaynu ognahay in maalintii saddexaad ay dagaalamayaan marka dagaalku muxuu yahay ma mid goosgoos ahba ma dagaal xooganba xataa haddaad ka bixiso dagaalka labadii maalmood dhacayay kan maanta haddii ay jiraan wax isbedelaa markaad fiiriso xajmiga dagaalka uu ku socday dagaalka horta waa waa waa goosgoos oo marar badan ay xabadaha dhacayaan adiga saacadana waxa waaye wax xabadoo dhacaya ma lahan xataa xilliyada habeenkii waxaa la maqlayaa marar dagaal ay dhacayaan dagaalka sida ugu socdo iyo khasaaraha dhimashada waa laba aanan isku dhigmin xaqiiq marka laga hadlayo inta badan waxaa dagaalada loo adeegsanayo waa qoryaha daradooriga u dhaca iyo qoryaha garabka laga tuuray bambooyinka ee qaraxyada sameeya marka dagaalka marka ma khasaaraha badan marka ma khasaaraha badan mise dagaalka xajmigiisaa weyn dagaalka xajmigiisa sida uu weyahay iyo khasaaraha dhimashada khasaaraha dhimashada aada u yar odayaasha dhaqanka waa tii ay baaq jeediyeen oo ay yidhaahdeen bal dhinacyadan dagaalamaya dagaalka ha joojiyaan waxaa jirtay in ciidamo amisoma ay goobta joogaan magaalada beledweyne ay ka howlgalaan maxaa ayagu ay halkaa ka sameynayaan arrinkanse ma soo dhex galeen jamaalow waxaa xusub mudan dagaalkan maanta iyo shalay iyo daraad ka socda xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne waa dagaalkii saddexaad inta sanadkan aan ku jirno ilaa saddex jeer ayay dagaalameen beelaha iyo maleeshiyaadka kasoo horjeeda way jiraan baaqiyo loo jeedinayo in xabaddu ay joojiyaan oo odayaasha dhaqanka iyo maamulka qeybo kamid ah ay ku oranayaan xabadaha joojiya oo dadka haloo bindriyo dhibaato intan ka badan dadku maxamili karaan ciidan amisom waa ay joogaan ciidanka amisom ay joogo kuwa etoobiya isku dayo ayay sameeyeen laakiin ilaa iyo hadda wax la dhihi karo waa miro dhaleen ma jirto maamulka gobolka iyo kan degmada arrinkan ma ka hadleen wa waa ka hadleen duqa magaalada oo aan shalay la hadalnay waxa uu sheegay in ay ku eg tahay awoodooda oo keliya inay baaq jeediyaan islamarkaana ay jawaab ka sugayaan inay bixiyaan ciidanka etoobiya marka waxay leeyihiin waxaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan dagaalka laakiin wax tallaabo ah oo ay u qaadeen sidii faragelin loogu sameyn lahaa ilaa iyo hadda ma jirto waxaa inagu maqaalaha in magaalada dhinaca kale uu fatahaad ka jiro dadku ay barakacayaan dhinaca dagaalna uu ka jiro marka arrimahan markaad isku fiiriso jawiga guud ee magaalada sawir noocee baad ka bixin lahayd
wallahi jamaalow magaalada isbuucii lasoo dhaafay ilaa iyo maantadan waxaa ka jira barakac xaafadaha inta badan boqol kiiba siddeetan wax ka badan webiga ayaa ku fatahay xaafadaha qaar iyo webiga maba kala gara kartido sida biyaha inta ay gaareen ilaa meelaha qaar laba mitir ay biyaha gaareen meel aanan webigu tegi jirin ama biyuhu aana gaari jirin ayay gaareen dadkii intooda badneed magaalada way ka barakaceen qaar waxay aadeen dhinaca iyo dhulka buuraha leh dhinaca bariga kuwa xaafadaha magaalada dhexdeeda meelaha aanan biyaha gelin ayay dib ugu soo laabteen runtii dhibaato weyna haysato waxaa xusid mudan magaaladu ma lahan koronto oo wax shaqeynaya koronto ma lahan biyo nadiifa ma jiraan oo warshadihii biyaha sifeynaya kulli waa ay dinsan yihiin oo magaalada waa laga barakiciyey sidoo kale musqulihii iyo ceelashii waa isku darsameen oo biyo fiican oo la cabo ma lahan biyihii wasaqdii ahaa iyo musqulihii iyo wixii oo dhan waa isku darsameen qofkii biyo nadiif oo cabo ma heli karo marka dhibaato weyna soo fool leh haddii aanan hadda tallaaba loo qaadin waxaan umaleynayaa in dhibaato cudurro ay ka dhalan karaan